madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeedinaya masaajidka madaxtooyada ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay ka go-an tahay sidii loola dagaalami lahaa musuq maasuqa iyo ilaalinta hantida dadweynaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in cashuurta laga qaado dadka soomaaliyeed wax loogu qaban doono islamarkaana maxkamad lasoo taagi doono dadka lagu eedeeyo xatooyada xoolaha dadweynaha waxa ay ka jawaabtay xukuumaddu waxawaaye lacagta dadka laga qaado ee noocyada kala duwan ee canshuurta ah ee dadku ay bixiyaan soomaaliyeed oo ay u bixiyeen in loogu adeego ballanay qaaday xukuumadda shalay in ay dadka soomaaliyeed ugu adeegayso war waxa ha la ilaaliya kaas ha la ilaaliya kaas ha la ilaaliya dadaa dhibsanayo dadaa u arkaya masaalixdooda in laga daba yimid dadaa u arkaya in maxaan ku raa inaanay ahayn ogoobey walaalayaal dadka soomaaliyeedu meel kastoo aad joogtaan war tuug ahal ma aha oo qaraabo ma aha oo saaxiib ma aha oo isku hadlayn ma geliyo hadda waaba tuuge arrimaha dhaqaalaha maaliyadda dowladda dowladdana waajibaa ka saaran inay ilaaliso shalayna isdabartay oo ilaalisay oo sida ay u ilaalinaysa ay sheegtay adiga ka muwaadin ahaanne walaalayaal dalkan akhyaar badanoo inta fadhido saaxiibada ah oo aniga qoomka ilaa qarnigaa iyo la mid ah waa u soo joognay shalay dowlad annagoo leh ayaan dowladdii duminay oon ridnay markaan dowladda ridaynay mushaarna ma doonanayn xaggana uma waxaysanayn beesa bangiga ma noogu jirtaa ma lahayna dowladda waxaan ku ridnay xoolaheenna iyo xooggeennaaan ku ridnay ogoobey maantana xoolaheenna xooggeenna inaan ku dhisnaa naga xigto inaan dowlad yeelano waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal lacagta dowladda ha la bixiyo dowladduna inay ilaaliso lacagtaas oo wixii loogu talagalay ee meeshii ku habboonayd inay ku bixiso mas-uuliyadda koobaad ee saaran waayo qofka dowladda ka tirsan mustawo kastaa jooge ee mas-uuliyaddaas siday tahay u gudan waayena qaanuunaa ka degan nidaama dowla waa qaanuun dowla waa sharci ku dhaqankiis iyo awoodsiinta dhaqanka dowladdu in ay sharciga iyo qaanuunka ay dhaqan geliso oo waxa ay qorayaanoo lagu heshiiyo lagu dhaqmo ayaa ka go-an tallaabaa laga qaadaa sharciga waafaqsan ha la soo qabtay qortaa laga gooyo la dhihi maayo sida sharcigu qaba iyo wuxuu sharcigu ku xukumo oo helayaa